جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم illaahi اraxmaan اraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegeystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay waxaa mar kale baaqday dibadbax ka dhan ah murtad gurguurtay oo siyaasiyiinta mucaaradka aridada abaabulkiisu ka wadeen magaalada muqdisho wafdi ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay toddoba-iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada buurhakabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaa mar kale baaqday dibadbax ka dhan ah murtad gurguurtay oo siyaasiyiinta mucaaradka eridada abaabulkiisu ka wadeen magaalada muqdisho sida warbixinta warkaan uu ku sii ambaqaadayo nuur cali warsame dibadbaxyadii siyaasiyiinta mucaaradka riddadu qorsheynayeen in maanta oo khamiis ah ay ka dhacaan caasimadda muqdisho ayaa dib u dhacay kadib markii kulamo habeenkii xalay ahaa dhacay oo dhex maray mucaaradka iyo saraakiil sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kooxda riddada ee uu hogaaminayo murtad gurgurte oo cabsi weyn ah ka qabtaa isku soo baxyada mucaaradka wadaan ayaa talayaasha sirdoonka riddada iyo kan booliska u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka si loo joojiyo dibadbaxa ka dhanka ah kooxdooda mucaaradka ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay hakiyeen isku soo bax maanta ay ku qaban lahaayeen magaalada muqdisho kuwaasi oo looga soo horjeedo kooxda riddada ee uu hoggaanka u hayo gurgurte dibadbaxa ayaa la sheegay in dib loo dhigay muddo toban maalmood ah xubnaha mucaaradka ee la kulmay saraakiisha riddada waxaa ka mid ah xasan ali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur halka kooxda riddada soo dirtay mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka riddada iyo asaddiyaano oo ah taliyaha booliska riddada murtada cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee qaybta ka ahaa kulankii xalay ka dhacay muqdisho ayaa sheegay inay dib u dhigeen isku soo baxyada in laga wada shaqeeyo sidii mudaaharaadka si nabada oo ugu dhici lahaa labada dhinac ee guddi aan saaran in isla qiimeeyaan xaaladdaas muddo aan ka badnayn ilaa iyo toban maalmood gudahood ay isla soo go-aamiyaan qaabkii mudaaharaadka si nabada ugu dhici lahaa dadkii isku diyaariyey ka qayb qaadashada mudaaharaadka iyo guddiyadii abaabulka mudaaharaadka ku howlanaa annagoo u mahad celinayna runtii in markii labaad ay tahay oo mudaaharaadka dib ugu dhaco soomaaliya waxay tiri kaadi badane waa loo gobolbadiyaa waa markii labaad oo uu baaqdo isku soo baxyada mucaaradka ee ka dhankaa kooxda riddada ee uu hogaaminayo gurgurte kuwaasi oo ka dhici lahaa magaalada muqdisho mahadsanid abuushayba wafdi ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku marayay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeerkooda ka bilaabay deegaanka booco oo hoostaga magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kulamo iyo waratashiyo guddiga uu la qaatay bahda waxbarashada iyo odayaasha deegaanka kadib waxa uu guddiga booqday dugsiga hoose dhexe ee jacfar binu abitaalib ee ka furan deegaanka booco kaasoo hoostaga maktabka tarbiyada ee tacliinta wilaayada islaamiga hiiraan iskuulkan oo furan muddo sanad iyo bilooyin ah waxaa dhigta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo aqoontooda hadda ay maraysa meel wanaagsan guddiga ayaa tartan aqooneed lagu ogaanaya aqoonta ardayda laguna dhiirigelinaya waxay u qabteen ardayda iskuulka waxaana ardayda ay u tartamayeen wiilal iyo gabdho mid ka mid a guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta tartanka lagu qabanayo oo ahayd gudaha iskuulka isagoona faahfaahiyey socdaalkooda iyo waxa uu ku salaysan yahay tartankan loo qabanayo ardayda
annagoo ahayn lajno ama guddi ka socda maktabka waxbarashada ama maktab tarbiya wa tacliim loona soo diray si guud wilaayada hiiraan bifadli illaahi wa towfiiqihi waxaa inoo suurta gashay maante inay noqoto meesha aan ka bilowno ee guddiga la soo diray shaqooyinkii loo soo diray meeshuu ka bilaabi lahaa inay noqoto deegaankan booco waxaa inoo jirto tartan loo qaban doono ee ardayda dhigata madrasada jacfar bin abi aalib ee dugsiga hoose dhexe ah tartanka waan ka qaybgeli doonnaa tartanka intuu noo jirane waxaa dhextaal inoo ah kelimaad iyo maxaa la dhahaa su'aalo حمدا ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت waxaa bilowday su-aalihii tartanka kuwaasoo meelo kala duwan ka imaanayay su-aashan waxaa iskale majmuucada wiilasha waxay ka imaanaysaa isla maadada fiqiga haye si fiican u dhegaysaa majmuucada wiilasha su-aashooda waxay leedahay mataa taqra'u asalaata cala annabiy sala allahu calayhi wasalam mataa taqra'u asalaata cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam marka ugu dambayso متى تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حمدا ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
magacaygu waa yaxya ismaaciil maxamed oo ka socda iskoolka hoose dhexe ee madarasatu jacfar bin abi aalib gaar ahaan majmuucada wiilasha su-aashaas jawaabteeda haddii isku dayo waxwaaye aqra'u salaata cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam litashahud alakhiir
جوابته وقول بحيه أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وحنكو علينا يا إن شاء الله قديقة maadaama lagu soo jiray su-aalihii fiqiga ahaa gaar ahaan salaada ka imaanaya waxaa la weydiiyey goormee la akhriyaa ama goormee la iska rabaa in la akhriyo nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi ku salintiisa wuxuu ku jawaabay aqra'u asalaatu cala annabiyi sala allahu caleyh wasalam waxaan saliga akhrinayaa fi tashahud alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeyo waa jawaab sax ah waxayna majmuucada wiilasha ku heleen laba darajo
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
su-aashan waxay leedahay waxaa iskale gebdhaha iskale su-aasha waxay leedahay udkur ithnayni min nawaaqid alwuduu udkur ithnayni min nawaaqid alwuduu udkur ithnayni min nawaaqid alwuduu waxaan rajaynayaa su-aasha macnaheeda in la fahmay inay ka soo jawaabi doonaan gabdhaha insha allah
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت بسم الله الرحمن الرحيم أنيكم مقعيك يا حسن محمد oo ka socda majmuucada gabdhaha haddaa isku dayo su-aashan jawaabteeda wamaa alqaajuju min asabiili wannoo wamaa alqaajuju min asabiili wannowm
waxaa la weydiiyey sheeg laba ka mida waxyaabaha buriya weysada waxay ku jawaabtay alkhaarij min asabiileyn labada wado mid ka mida midkii ku yimaado saxaradii kaadidii iyo wannoom iyo hurdada marka akha- alkhaarij min asabiileyn hadday dhihi lahayd oo labadooda isku xambaara ku filnaa lahayd waxay inoogu sii dartay annoom oo hurdadii ah saa waxay inoogu sheegtay ilaa iyo saddex shay oo weysada buriso waa jawaab sax ah waxayna sidaa gabdhaha ku heleen laba darajo حمدا ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت muddo tartanka uu socday kadib waxa uu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo cidda guusha ay raacday labada dhinac iyadoona abaalmarino la siiyey ciddii guusha ay raacday tartankii maanta lagu hardamay ee lagu tartamayey iskuulka hoose dhexe ee jacfar ibnu abi taalib ee ku yaalay magaalada booco natiijadiisa wuxuu noqday gabdhaha waxay heleen darajooyinkoodii markaynu isku celcelinay laba iyo toban darajo wiilashuna waxay heleen saddex iyo toban darajo saali ajligeeda hal darajo ayay guusha waxay ku raacday wiilasha waxaan sheegaynaa abaalmarinta aan ugu talagalnay run ahaantii inaan ku abaalmarino tartankan wiilashii tartanka gale ku guulaystay waxaa abaalmarin u siinay lacagta aan leenahay shilin soomaaliga oo ah shan boqol oo shilin soomaali ah ayay majmuucada ugu talagalnay wiilasha insha allah waan ku wareejinaynaa waxaan u marinaynaa maamulaha iyo macallimiinta madrasada insha allah waa shan boqol oo lacag soomaali حمدا ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa socdaalkooda waxa uu ku wajahanaa dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan xasan cabdiraxmaan abow xasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyn ee wilaayada hiiraan mahadsanid abuu xasaan wilaayada islaamiga ee bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa siyaanba qaadayaa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله waa koox taa'ibin ah oo saacadii lasoo dhaafay ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo ka kala yimid magaalooyinka baydhabo xudur iyo waajid waxayna in muddo ah qayb ka ahaayeen la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta askartan oo gaaraya ilaa afar askari ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxonle ee wilaayada bakool waxayna labo ka mid ah ay wateen hubkooda ah oo ugu dambeyn loo lacageeyey waraysi gaar ah oo ay siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayay kaga warbixiyeen goobihii ay kaga biireen murtadiinta meelaha ay ka soo howlgaleen iyagoona baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka ridada magacay mayba leerey cabdirasaaq maxamed bashaar oo jira labaatan sano mayba qooy nimantan murtadiinta ee baydhowroogan dhibaatooyin iyo rafaad iyo iyo bilaayadiyo iyo wallan dulqaado koro of biniaadanka ka jari koro mae hata iyo ha kutabi mayba rooga buurdhoonla mayga bayreen sheegada daraawiishta koonfur galbeed aan oo booliiska gaarka eraayaan yaa kuma tahay oo military haantan shaqeeyayaan burjaadka qajarayaan kawdi lijiyey bay burjaad dagaalkii miila suxun uun qajaba dadna nolol dhukukuwadeedi daryeel humo iyo rafaad lanqin sheegada lanka garab yahay miila habada kagadhiida baqaado waaye baryay meekan qoodow taawayaas hata menaanti nibada qabta garabjii banaayaasadeen lanki goobdegaal adoo rogdaba garabka banaayfade fasaha majar daryeelaan madaasku baadi habadiska dhawab stress baba ku qaade banteer ka dhawba waleereen dhamanay markas aanan la soo daraadi aniba ba habadiska dhawe horto folan maad sinyin wal hay dhawaay me wal hay dhawaay sa sharafle lahay dhawaay baawur lahayn diri jeebkayn hayn lahay dhawaay gurigay walaay dhan baa noo gabar adiilay has dhiibtay kooyt laha ka dhawaay bajaaj lahakeyn diri hatan gurig la kooyt lakoo qaade hatan eebirka lakeendaraana beesa hatana magaalada ka gallo ka shaqaysato waa laka qobsato lakasee lakileey horta antaha marm ee fursadu magay maybuwaa sangmaad bashaaro waliba meydheraayo isugu koy nimantan murtadiinta oo rogan deegaanka baydhabo daraawiishta koonfur galbeed difaacada sagaalaad ee ururka ileenka daar gaar ahaan ururka degan ee makuuda markii hore maydheraays ururka musiiba dhowr geybood leenshal gaaday burjaada ka tirsanay waliba ku daramay baydhabo lamada kun labaatan afartii bili sagaaladant hayta jeela an mayba mailer ayuusa ka jaray horta mailaas deegaanka burjaad lama dagaala ku dhihi kansokey oo dambooya ka jaray dadna mailer ayuus meila ka dhamadeena dadna mailer ayuus walka gobodeeda lamber ko horta namanta dhalinyaranami mailer ayuus ada maskan fudeed leegaadi hatana hobana meiliseed soomaalida iyo dadka muslimka ad markii hore isgoratayn dadka isla dhagamaasen dhamba hatan isgalaa fasana langad issheenaas hamarle uleesaad badan oo mailer ayuus ilaahayba markii hore keenka hayn iyo gadaalkan dembe la kulami gaatamuhumi maydherayus jidgaldan ka dhamoyta maydherayus walaago ilafaylahaadwayti meelaan geeka kooy antib qof laha dhawaayo meelinka faylahaytay qofna laha ku dhawaayo koro owaana laka qiimayo koro laka gadariyo koro intiyan hata teegana ka ale erey meydherayus hang walakiin dhamanada an is erow oana hata lii erena male lan alla lanka iyan kooyana kalaam wanaagsan iyo maydheraayiisa weji fayr walaalanha inagu la kulamayo male magaalada markaana ku bahay gurigo besa weedi ogasnadiisna ka jarta labaatan todoba baaloota hubkiisugahay waaba liinsii beesay namanta walaalada ee maydheraayiisa oo meeli isla roogni antibi isan dhabaatay rafaad iyo gahar isan kasii jara fadeno aakarana maydheraayiisa adaab inaarsiin ku dambooye fadi gaatamahuman isan ka dhamada fadan ilaahay dartisan isdhiiba antib maydheraayiisa ada hooba adaa hadala shaqsiidata oo raboota gudbiisata lanka haysada male wal alla waleeda lakoytan walkiin beese hatana maydheraayiis lan farka saarawna male soo dhaweynanta qof laha dhowaaye oo la qiime oo la sharafon walka sharafe magay maylere karoydan leo lere may kubay murtadiinta wejiro kubay لا ما لسه مسلمين تلاين دواي سشرفت له لاين كدواي ما كو كبيرة هنا أنا لوكرو دهليكا ما لرين بيلو فري بس شامبول الكاذا ودرا سين سال بلو دي بو كجرن درا نوغادي أمر نجي هميشة تنو جين دي هميشة وين كاذي يوان لي هذا فربلو تابر كجرن هذا قبل ما نجي بتيابلر هذا ميلا ولا سدبلو أنا بري تابر كنا نهيري أمر نشين అమ్మరోపును నొగాది హీరా నిషేన్ దిగాల నహనే కాది హోప్ దిగాల నహనే కాది అదొక జబని మీలేదు హోప్ లాక జబి డల్లీర మేము కు బాగా వాళ్ళ మీరు సార్ నెత్తలా ఇంటోయ్ కు షరఫ్లే లంక డోయ్ మే ఫరింగా కుదిరే అంత దల్షోయ్ ఇది ఇంటియో అంత కోయ కుతోబు షేన వాళ్ళ magaaba may balare uriin madkerfash mayna kuma tahay nimankan oo dowladda ah hatana ilaahay jihan kunagadi waa ku tawbasheeni muslimiinta meel kastoo roogdo nusku ku nagad fade asalka may murtadiintu ku biiray degmada weejid gaar ahaan may dhibowna haddana kuku sii bahay xudur hiligii ana ka biiray ilaan hoojiyay shaqaysati haye gaarig dameerku i walaacii waa isku wadwadaday ha ku bahi ilaahay hejiyan ku nagaday eedii eeda lahayn dhawaay nimankii aan ha ku tabi intii may dharaaso walaalaha muslimiinta ha ku mid nagadaano dadkii dalkyo iyo diintiyo in ku mid nagadaan iyo faryanka diraa toddobaad ka hor ayay ahayd markii askari taa'ibah lagu soo bandhigay wilaayada abakool waxayna askartani ka mid noqonayaan boqolaal maleeshiyaad ah oo isaga towbad keenay gaalnimadii ay horey ugu dhaceen mahad sanid cabdiqani warbixinta warkiisane waxaa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh